أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku jirnay siirada nabiga sala allahu calayh wasalam khaas ahaan baabka ku saabsan nabiga nasabadiisa iyo meeshuu nabigu sal allau alayh wasalam ilaahay uu ka beeray waxaa marka gaar ahaan aynu ku dhex jirnay odayaasha ama nabiga waalidiintii taariikhdooda qayb ka mid a gaar ahaan ninka la yidhaha qusay binu malik qusay binu waxa weeye binu kilaab ninkaa taariikhdiisa kabacdi hishaam hashim bin cabdimual hashim bin cabdimunaaf kabacdi cabdimualib wilaayada marka waxaan yidhi quraysh maamulka ay gacanta ku dhigaan kacbada iyo maka inay maamulaan maamullo horaa uga horreeyey maamuladaas asalkoodu waxay ka soo jeedeen yemeniyiin bay ahayd qabiil waxaa la odhan jiray jurham jurhum jurham baa la odhan jiray jurham nabi ismaaciil iyo hooyadii markuu nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markuu uga tegey kacbada taariikhdeeda haddee dadka inta badan waa ka dhargsay nusuustana qur-aanka iyo xadiidkaba ilaahi subxaana wa tacaala waa ku caddeeyey marka waxaan filayaa dadka in badan bay ka dhargsan hadda sharaxaad badan ka geli mayno dadkii u horreeyey oo la soo degay ismaaciil iyo nabi ismaaciil iyo hooyadii qabiilkaasay ahayd qabiilka marka taariikh ahaan waxay ka soo jeedaan ardulyaman luqadda carabiga qabiilku ka bartay buu ahaa nabi ismaaciil dhaladkiisa asal ahaan carab ma ahayn annaga waxaan u haysannaa carabta asalkeedu inay kasoo inay ka soo beereen nabi ismaaciil nabi ismaaciil carab saddex bay qaybsantaa alcarab alcaariba alcarab almustacraba alcarab albaadi'a alcarabu albaadi'a waxaa la yidhaha carabta la rogay waxba adduunka ka joogin nabi nabi saalex iyo nebi huud qoomkooda af carabiga ku hadli jireen wax hadda caalamka kaga noolla ma jiro waa la baaba'shay waa la waa la dafiir gooy alcarab alcaariba carabta asalka ah oo luqadda carabta laga bartay oo afka carabiga ku hadli jiray carabta yemeniyiin bay ahayd alcarab almustacraba carabta la carabiye afka carabiga bartayna waa nabi ismaaciil iyo awlaaddiisii ka bixay marka nimanka la yidhaha jurhum asalkoodu waxay ahaayeen yemeniyiin muddo dheer markay xarameynka gacanta ku hayeen kolka hore wiil nabi ismaaciil awlaaddiisa oo iyagu reeabti u ahaayeen baa maamuli jiray kabacdi ayaga kala wareegay muddo dheer bay gacanta ku hayeen kabacdina laba qabiil baa dagaal ku qaaday oo banu bakar qabiil la yidhaah iyo khusaaca banu bakar kinaanay gelayaan oo quraysh bay isku abtir marayaan khusaacana waa yemeniyiin asalkood labadaa qabiil baa ka qaaday gaar ahaan waxaa ku haray markii u dambeeyey muddo dheer waxaa gacanta ku xan jiray qabiilka idhaha khusaaca qusay binu kilaab oo hooyadii qabaa'il kale isagoo yar la aaday markuu qabiilkiisa u yimi isagoo nin dhallinyaro ah wuxuu ka guursaday boqorkii reer khusaaca iyuu gabaru dhalay buu guursaday markuu guursaday reabti bay u noqdeen waa xidid bay la noqdeen kabacdi wuxuu ku qabsaday maamulka makaad wuxuu idhi cid aniga iga mudan inaan maka maamulo ma jiraan maxaa yeelay aabbahay nabi ismaaciil iyo awlaaddiisiibaa halkan degi jiray ayagaana xaq u lahaa awlaaddiisa soo wareejiya marka maamulka waxa weeye kacbada iyo waata waxa weeye khadamaadka baytka ilaahay xurmada nimankaas waa is adkeeyeen quraysh qabaa'ilkoodii oo kala yaacsan buu mideeyey qabiil qabaa'il kale oo carab ana isbahaysi buu la galay dagaal buu ku qaaday dagaal dheer markuu dhex maray kabacdi waan waan baa la galay odayaal baa dhexdhexaadiyey go'aan waxaa lagu gaaray ninka la yidhaha qusay xaq buu ku taagan yahay asagaa mudan inuu maamulka baydka ilaahay subxaana wa tacaala maamulo saasuu kula wareegay ninka la qusay binu maalik ee maka almukarama ninkii u horreeyey oo kacab binu maalik uu dhalay oo boqora buu ahaa oo kacbada maamula kabacdi waa la iska dhaxlay ugu dambayntii waxaan maraynay cabdulmuطalib oo ah nabiga awowgii sala allahu alayh wasalam cashirka halkaasu marka inooga sii socono wa kaana cabdulmualib wuxuu ahaa cabdulmualib awsama annaasi axadka dadka u bilic badan muuqaal ahaan wa ajmalahum u qurux badan wa acdamahum ninka u weynan badan buu ahaa qadran xagga qadarka waqad sharufa waa sharafoobay ninka la yidhaha cabdulmualib fii zamaani waktigiisii magac buu lahaa oo uu caan baxay sharafan lam yablugu axadu odayaashii quraysheeda ka horraysay taariikh aynsan gaarin xagga magaca duwalkii caalamka oo dhan waa laga yaqiinay xataa xabashida markay ku soo duulayso waa arki doonnaa cashirkeennay bay ku jirtaaye maka markay ku soo duulayaan asagaa la raadiyey magaciisaa la yaqiinay dunida wuxuu ahaa nin caanka ah oo dawladaha aljaziira alcarabiya ku sugan iyo khaarijkeedaba laga yaqaano kaana wuxuu ahaa sayida qurayshin quraysh boqorkooda wa saaxiba ciiri maka maka awrteeda xilligaas dhaqaalaha caalamka u kala goosha badaha waxaan ahayn berriga waxa la isticmaali jiray xagga ganacsiga awr baa la isticmaali jiray awrta cabdulmualib marka qaarkood safarka ah oo dalalka dariska ah aadi jiray ilaa laba kun iyo shan boqol oo riti bay ahaan jireen marka laba kun iyo shan boqol oo awr dhaqaalaha ay sidaan waa dhaqaalo tiro badan qabaa'il dhan baa waxay shaqaalo ka ahaayeen awrkiisa badeecada ay keenayaanna suuqa magaalada maka gudaheeda ma ahayna suuq magaalada ka baxsan oo cukaado la yidhaah baa wax lagu kala iibsan jiray sharafan buu gaaray shariifan buu ahaa ninka la yidhaaho cabdulmualib mutaacan la adeeco nin dadku ka dambeeyaan jawaadan deeqsi oo deeq badan yusamaa loo waxaa loo bixiyey oo magac looga dhiga bilfayaad kii iska shubmayey faydaan sida macnaa webiyaashu markay fataxaan oo biyuhu ka tambataan booskii ay mari jireen biyuhu marrimadoodii markay buux dhaafaan ayaa waatay waxaa weye faydaanaad la yidhaha saasoo kale ayuu deeqdiibaa ka tira badantay waa lisakaa'i deeqsinimadiisa kaana wuxuu ahaa cabdulmualib yarfacu min maa'idatihi xeeradiisa uu ugu talagala weelasha ugu talagalaa laga wadaa martiqaadka dadka baahan lilmasaakiin ayuu waatay u kor yeeli jiray waalwuxuush xataa xayawaanaadka duurjoogta ah iyo watuyuuri shimbiraha fa kaana wuxuu ahaa yulaqab kii lagu naanayso bimudcimi innaasi dadka kii quudinayay fi sahli dhulka dooxooyinka ah ee carajileece ah ee degaan ka suurtogelay waalwuxuushi watuyuur duurjoogta iyo shimbirahana fii ru'uusi aljibaal wuxuu ku quudin jiray buuraha dushooda xataa waxaa la yidhi wuxuu samayn jiray magaaladu dee xilligaa nal ma jirin xilliga xajka wuxuu isticmaali jiray rag ka shaqeeya nadaafadda magaalada wufuudda caalamka ka imaanaysa isagoo diyaarinaya biyaha magaalada maka gudaheeda biyo ma lahayn badan awr baa biyaha lagu soo daaburi jiray ceelash uu u talagalay oo daafaha magaalada ku yaalla buuraha dushooda dabbuu ku shidi jiray tiro badan si nal ay u noqdaan xujaydu ay soo fiirsadaan dalal kale ka imaanaya ama dariiqyada ay marayaan ay astaamo uga dhigtaan qad tasharafa wuxuu ku sharafoobay cabdulmualib bixafri bi'ri zamzam ceelka zamzam inuu qoday bacda an kaana intuu ahaaday ceelkaasi qadarasahaa miday aaseen oy asaruureen jurhum qabiilkii la odhan jiray cinda jalaa'ihim markay ka guureen ee xoogga lagaga qaaday can maka nimanka la yidhaha jurhum muddo dheer bay kacbada gacanta ku hayn jireen qabiil la yidhaha khusaaca iyo banu bakar baa iskaashaday xoog baa lagaga saaray boqorkoodii madaal binu camar baa la odhan jiray alkhusaaci u dambeeyey ee gacanta ku hayay baa ceelkii zamzam wa waad u aasay makana waxay ahayd dhul biyo mareena bacaad baa korka ka fuulay meeshii ceelku ku yiilay waa la garan waayey taariikh dheer oo kumanaan sano dhan baa ceelkii zamzam meeshuu ku yiilay aan la garan jirin makana la deganaa kabacdi ceelkii waxaa helay taariikh dheer bacdigeed cabdulmualib oo ceelkii dib u nooleeyey wa kaana wuxuu ahaa cabdulmualib qad umira kii la amray bixafrihaa ceelkaa inuu qodo fil manaami baa lagu amray cabdulmualib isagoo kacbada dhinaceeda hurda ayuu habeen manaanay waxbaa la hadlay afar jeer ceelkii zamzam qod lagu amray ugu dambayntiina wa wusifa lahu mawdicuhaa fiihi booska ay ceelku ku yaalaa loo tilmaamay waxaa la yidhi meesha noocaayo noocaasa welibana tukaha meesha uu geed meesha uu fuushan yahay hoostiisa calaamadda halkaa ee halkaasa ka qodbaan halkiibuu ka qoday asagoo kaashanhaya wiilkiisi curad keli ah dadkii uu madaxda u ahaa ee tirada badnaa isagoo oon qofna kaashanin wiilkiisii xaarif iyo keligii baa qoday asagoo ka baqanaya in lagu qabsado ceelkaas markuu ka biyo gaaray ayay carab ku qabsadeen waan arki doonaa qisadana wa fii cahdihi zamankiisii waktigii cabdulmualib faqacad waxaa dhacday xaadiatulfiil maroodiga dhacdadiisa jaa'a waxaa la yimid maroodigaas abrahatashram ninkii abrahatulashram ninkii la odhan jiray min alyaman yaman buu kala yimid bisittiina alfi jundiyin isagoo lixdan kun oo wata ciidana min alaxbaash xabashi ah lixdan kun oo xabashi ah maroodigu wuxuu ahaa xilligaas tiknikada caalamka la isticmaalo oo ka dhigan taangi oo kale camal ah aljaziira alcarabiyana maroodi ma aysan aqoon jirin xayawaankan aysan aqoon jirin ee nooca ah iyo ciidamadan tirada badan ee hubaysan carab waa u beerdhigi weyday markii horena isagoo ay taageerayen dawladdii weyneyd xabashidu waxay dawla madax bannaan maysan ahayne waxay hoos tegi jireen dawladdii weyneed ruumaanka isballaarina isballaariyeenba waxay ku qabsadeen yaman yamanna waxaa haysan jiray maamul asalkood uu carab yahay oo la odhan jiray almuluuk alximyariya bay ka qabsadeen muddo dheer bay isticmaalsan jireen markay muddo dheer haysteen bay aljaziira alcarabiya ummadda ku nool oo waxay arkeen baydka ilaahay subxaana watacaala qiimaynayo qadarinayo aadayo baqaayaa diintii nebi ibraahim darteed macnaa wax waxyaalaha ay ka haysteen darteed bay baydka ilaahay u aadi jireen ninkaasi waa masayray maadaama oo aljaziira alcarabiya qayb ka mida asagu uu ka taliyo xabashu waxay go'aan qaateen isticmaarkay yaman ku hayeen inay ballaariyaan oy soo afjaraan carabta xiliyada xajka ku qulqulaysa maka in loo soo bedelo kaniisaday ka dhiseen sanca qaliismi saasuu marka ninkaasi ciidan isagoo ka amar qaadanay madaxweynihiisii dhulka xabashida jooga ayuu weerar ku qaaday wa macahu ninkaasi wuxuu watay bacdulfiila maroodi qayb ka mid ah culimmada cadadkooda waxay sheegaan qayb sagaal bay sheegeen maroodi bay wateen qaybna saddex iyo toban ugu badnaan maroodiyada ay wateen saddex iyo toban bay ahayd ujeedka u socday maxay ahayd ma cibaaday u socdeen maya liyuhadima alkacba inay kacbada ka soo takhallufsaan oo soo burburiyaan bay u socdeen falamaa wasala markuu gaaray ninkaa ciidamadiisii ilaa waadi muxasir waadi muxasir waa waadi astaansan hadda xujaydu markay xajka aadaan waadigaas tabeelayaal baa ku qoran meesha aad ka gelayso iyo meesha looga baxayo mina iyo musdelifa u dhexeeya bayna almusdelifa wa mina buu waadigaasi ku yahay halkaa markuu marayo oo watahaya u diyaar garoobay lilhujuumi inuu weeraro calaa makkata maka inuu weeraro yuarsal allaahu waxaa ka horreeyey intuusan rabbi daba shimbiraha ku fasixin gantaallada sida waa diyaarado diyaaradahaasi intaysan rushaynin waxaa ka horreeyey maroodiyaalkii way fadhiisteen wayna diideen inay u socdaan xagga maka saddexda jiha ee kale haddii loo dhaqaajiyo oo dhaqaaqaya laakiin dhinaca maka markii loo jiheeyo waa fadhiisanaya markay cabbaar fadhiyeen iyo arsala allaahu calayhim rabbi wuxuu ku soo diray xagga badda waxaa ka soo kacay shimbiro dayran shimbiro abaabiila koox koox u socda waa shimbiro tababaran oo gantaallo sida tarmiihim waxay tuurayaan shimbirahaasi bixijaaratin dhagxaan min sijiilin dhoobo la dubay ama la gubay oo kale ah waa gantaallo sun ah bay la dhacayaan shimbir kasta waxay sidaa saddex dhagax mid afkay ku wadataa ayada dili maayo ilaahay xigmadiisa labana labada lugood bay ku wala wadataa shimbirahaasi waxay fiirsanayaan maroodiyaasha iyo ragga ku dagaalamaya afantarida ah labadaba qofka ay ku dhacaan hal gantaal qofku ku dhaco waa dilaya ama sun buu noqonayaa ciidamadaasi markii dambe way jabeen ninbaa waat waxa weye waa la kala caray lixdankaa kun ee ciidanka ah wax yarbaa ka baxsaday ninkii ciidanka watay isagoo dhaawaca oo waat waxa weye jirkiisu googo-ay ayuu gadaal wuxuu ku dhintay ku baktiyey sanca ciidankii intii baaqiga ahaydna buuralayda dhulka makaad bay u kala carareen ilaa caaisha waxay tidhi waxaan soo gaaray maka odayaal ciidamadii abraha uu watay la yidhi waa ka mid yihiin oo indhala oo ka dawarsanaya maka xoolaha la raacsaday markii dambe ciidankoodii kolkuu kala yaacay fa jacalahum rabbi wuxuu ka dhigay sidii ka casfin daaq ama caws caleen ma'kuulin la cunay xoola daaqeen oo kale baa laga dhigay macnaa gantaal burburinaya baa lala dhacay ciidamadii marka dadkii maka deganaa maxay sameeyeen cabdulmualib tolkii wuu shiriyey ciidamada awoodda badan markuu arkay ee ku soo wajahan tolkii wuu la hadlay dhulka buuralayda ah kala galadu waxaa la yidhi maan difaacna baytka ilaahay baytka ilaah baa la buuri annagana awood uma lihin wuxuuna isku hallaynayey ilaahay subxaana wa tacaala gurigiisa oo barakaysan ilaan maka laguma degin tala rag laguma degin meel istiraatiiji dhisma ah oo waata waxa weye cimraaniya ma aha amar min allah baa maka lagu degay ilaah baa amray booskaas waata in la dego nebi ibraahim ilaah baa amray halkaa inuu reerka dejiyo waxaana lagu aasaasay tawxiid gardarri iyo daalin iyo waata qooqaa kasta oo cagaha soo geliyana rabbi baa waata waxa weye abaalkii marinaya ninkan marka qooqaaga ah ee ku duulay maka cabdimualib wuxuu filayey in la abaalinayo inkasta oo xilligaas cabdilmualib asnaan buu caabudayay nimankana kitaab bay haysteen waxaa waata looga celshay nabiga ka soo bixi doona aakhiru zamanka booskaas wa kaana dalika waktigaasina wuxuu ahaa qabla mawlidi nabiy sal alla alayh wasalam nabiga dhalashadiisa ka hor biaqala min shahrayn laba bilood ka horbay faqad amaa waaliduhu nabiga waalidkiisa cabdullah fa kaana wuxuu ahaa taariikhdiisa haddaa laga sheekeeya nabiga sal alla alayh wasalam waxaan maraynaa aabihii awowyaashii oo ka soo sheekayna fa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi axsana awlaadi cabdilmualib cabdulmualib awlaaddiisa ninka ugu fiican waa cafahum ninka ugu dhowrsoon waa axabahum ilayhi ninka ugu jecel yahay bu wa huwa cabdulmualib adhabiix nabi cabdulmualib waxaan ka wadaa ninkuu gowracay uu damcay inuu gowraco asagu ah wadaalika dhacdada wuxuu ku damcay inuu gowraco waxay ahayd nadar buu ku galay ana cabdalmualib lamaa xafara markuu qoday qisada hadda ka soo sheekayna bi'ra zamzama oo wabadad ay muuqatay aahaaruhaa ceelka raadkiisii markuu arkay allahu akbar buu yidhi markii loo yimid ee qurayshi arkeen ceelkii zamzam inuu cabdilmualib helay naasacatu qurayshun quraysh baa ku qabsaday waxaa la yidhi isku aabbaynu nahay ceelkana de adig keligaa melihi ma maamulaysid fa nadara marka intuu intuusan nadirin qisaa dhacday cabdulmualib wuxuu hi yahayna kala saara de maxaan ku kala baxnaa war ceelkan ilaahay subxaana wa tacaala anuu ii doortay aniga wiilkayga keliya qodnay manaan baana ku helay gardarrada talow ha layga daayo tolkii way diideen yayna kala saaraa layi dalka culumma ma joogto diin saxa oo dadku ku kala baxaan lama hayo gartii xeerka qabiilkana waa la diiday waxaa la yidhi habar faalisa ah oo shaam joogta yayna kala saaraysaa habartaa faalisada qabiil kasta waxaa la yidhi saahiibiisa ha soo qaato oo quraysh ah safar dheer baa la gelayaa waa la waati waxa weye shaamba baxay markii la maraya meel lama degaana oo saxro ah ayuu biyihii ka dhammaaday garabkii cabdulmualib iyo raggiisii qoladii kale ee quraysheed qabaa'ilkii kale ee quraysheed odayaashoodii waxay yidhaheen war biyihii baa naga saahidii baa naga go'day saayna siiya waxay dhaheen waxaan idin siinayna ma jiro meesha waa saxre lama degaan haddaan biyaha naga idin siino annaguna waa baaba'aynaa marka idinku uun dhinta hawshaas markay dhacday raggii waxay yidhaheen war nin keligii dhinta cabdulmualib tadu baxsha wuxuu yidhi nin keligii bilaa xalaa waati isagoon la aasin dhinta iyo boqol nin oo qabri la'aan dhinta waxaa daran nin keligii waxaa daran boqol nin oo waati waxaa weye aan la aasin wuxuu yidhi intaa xoog nagu jiro aynu xabaalo qodanno nin walba xabaashiisa ha diyaarsado nin walba markay naftu ka baxda inta baaqay xabaasha ku yiri ka ugu dambeeyo uun keligii ha baktiyo cabaar markiis saas la yeelay xabaalihii la qotay oo meeshii la fadhfadhiyo lana dhiman waaye nimankii kale tolkoodanaa fiirsanayaan cabdulmudalib wuxu uhi war sidan caqli ma aha annagaa lafahayna isku dilaynada war ilaahay subxaana wa tacaala inuu biyeyna siyaa dhici karta meeshii naga kiciy xabaalaha inaga bixiyo waa la dhaqaashay awrtii la kacshay cabdulmualib awrkiisa meeshuu ka kacay biyaha ka soo burqaday meeshii banaanka ahay awrka cabdulmualib meesha u fadhiyey biyaha ka soo burqaday allahu akbar bu cabdulmualib biyihii waa la cabay qurayshtii kale biyaha u diidayna uu yeehay wuxuu yihi caba biyaha waxa la rabbi baa garnaqay rabbiga meeshan oo manaha saxraha cabdulmualib biyaha ka siiyey ayaa biy waata ceelka zamzamna isaga u dooray ninkaa cabdulmualib yaan la qabsanin habartiina u tegi mayn ina celiy وذلika أن cبدالمطلب لma xفر بئر زمزم وbdت آثاarha ناaزcته qرayش فنdر cبدالمطلب wuxuu ku nadray لaن atاah الlah ilaahay hadduu siiyo caشhaرaةa abناa toban wiil haddii rabi siiyo xilligaa wiilkiisii koobaad baa la socda oo ninka la yidhi xaari وbalغوu ay gaaraan wiilashaasi an ymنacuhu inay rag ka dhiciyaan layadbaxana inuu gowrici أxadahm wiilashaa mid ka mida ilahay ugu dhowaan falamaa tama lahu dalika arrinkaasi markuu u taa noqday toban wiil markuu dhalay cabdilmualib aqraca bayna awlaadii wiilashiisiibuu u qori tuuray fa waqacat ilqurcatu qorituurkii wuxuu ku dhacay calaa cabdillaah cabdillaahi buu ku dhacay nabiga aabihii ilaahayna ma qadarin haddii maalintaa la gowrici lahaa nebi maxamed ma dhasheen fadahaba wuxuu wiilkii la aaday ila alkacbati kacbaduu la aaday liyadbaxaw si u bireeyo famanacatu qurayshun quraysh baa u diiday quraysh odayaashii quraysheed way shireen waxay dhaheen cabdulmualib maanta hadduu wiilkaa gowraco nin kasta oo arrintaasoo kala hindisa wiilkiisu halkaas ku biraynaya dhaqan xumo waxay noqonaysaa caado u noqota quraysh waana la baaba'aya waata waxaa awlaaddeen oo dhan baan birbiraynaynaa dhaqanka iyo caadadaas hala joojiyo waata wiilka abtiyadii qabiil quraysha yaa ree abti u ahaa qabiilka ugu laandheeraysan oo quraysh bani makzuum baa la yidhaha nimankaasu ka dhashay hooyadii faadima binti camar baa la odhan jiray waxay dhaheen abtiyaashii oo nin la yidhaahaa muqiira bin camar uu ka mid yahay wiilkaan abtiga walaasha ay dhashay la gawrici maayo walaaladiina waa isgarab taageen waxay dhaheen walaalkayo la gawrici maayo cabdilmualib markaa talaa ku caddaan xal kale hala keenaa la ragga magtiisa xilligaa toban halaad buu ahaa ninka magtiisu xilligaa toban halaad buu ahaa waxaa la yidhaha loo qori tuuro toban halaad iyo wiilka mar kasta oo waata waxaa weeye ay ku dhacdo wiilka toban ha lagu daro haddana toban ha lagu daro haddayna sidii toban toban loogu darayey markii tobnaad bugeeli waata boqolkaa ku dhacay magta saasay waata waxaa weye boqol carbeed ku noqotay ilaa alaanna sidii bay baaqi ku tahay ninka magtiisu waxay ka soo bilaabatay xilligaas toban halaad buu ahaa nabiga sal allahu alayh wasalam aabihii sidii si loo badbaadso marba toban loogu darayey baa waxay gaadhay boqol manacatu qurayshun walaa siyama ikhwaanuhu wa akhwaaluhu abtiyadii gaar ahaan waxaa difaacay oo in la bireeyo cabdulaahi ishortaagay walaaladii iyo abtiyadii fafadaahu cabdulmualib wuxuu ku furtay bimiatin min alibil ugu dambayntii boqol geela faanabiyu sala allahu alayh wasalam nebi muxamed ibnu dabiixayn laba la dancay in la bireeyo yaa iska dhalay labadaasi maxay yihiin haddii la birayn lahaa labadooda midna nebi moxamed mabe waa ka ma dhasheen oo waxay kala ahaayeen ismaaciil calayhi salaam nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq ka nebi ibraahim wiilku damcay inuu gowraco qowlka raajixa ah waa nebi ismaaciil wiilkiisa curad buu ahaa ismaaciil iyo isxaaq ismaaciil baa curad ahaa saa darteed markuu waatay damcay islaanta la yidhaha haajara oo nabi ismaaciil dhashay addoon bay ahayd xaaskiisii weynayd ay lahaan jirtay saara markay wiilkan u dhashay bay ku masayrtay markaasaa cabdulmualib rabbi wuxuu amray wiilkan iyo hooyadii waxaad geysaa waate maka sababka uu ku yimid waate waxaa weeye nabi ismaaciil meesha saasuu ahaa wiilkiisii curad buuna ahaa qawlka odhanaya wiilka la yidhi gawrac wiilkaaga gawrac la yidhi nebi ibraahim isxaaq buu ahaa waa qowl ka soo jeeda ahlu kitaabka ibn اlqayim اljawzi raximahullah kitaabkiisa zaad ulmacaad wuxuu ku keenayaa inuu nabi ismaaciil yahay wiilka nebi ibraahim gawrac la yidhi ilaa han iyo labaatan daliil buu keenaya wa cabdullaahi nebi ismaaciil iyo cabdullaahi labadaas oo waalidiintii ka mida mid walba in la gowracaa la damcay wa ibnu muftiyayni laba la furtay mid walba waa la furtay manaa labadaa waalid oo in la bireeyo la damcay mid walba waa la furtay waatee wiilay dhaleen wey fudiya ismaaciil calayhi salaam nabi ismaaciil waxaa lagu furtay bikabshin an wa fudiya cabdullaahi waatee nabiga aabbihi oo cabdullahina waxaa lagu furtay bimiatin min alibil boqol geela wakhtaara wuxuu doortay markii cabdulmualib wiilkiisii u badbaaday oo gawricii ilaahay uga waatee badbaadsay awala wiilkiisa waa jeclaaye nacitaan uu nacay wiilkiisa muusan biraynayni cabdulmualib ibni cabdullah wuxuu u dooray aamina binti wahab quraysh gabadha dhaban iyo quruxna u badhisa qoys ahaanna ugu wanaagsan ayuu waata waxa weye abaalgud wiilkiisa inuu waatay waati u doono gabdha la masaafaysto innaga xataa jaahiliga waan ka sii hoosayna xilligaa ma jirin gabdhaha waa la dooni jiray waalidiintood iyo aabbahood baa laga dooni jiray aamina binti wahab buu wuxuu ka doonay waati waxa wiilkiisa u doonay wa kaanad waxayna ahayd aamina binti wahab afdala nisaa'i qurayshin quraysh dumarkooda midda ugu sidata sharafan xagga sharafta iyo wa mawdican makaanka ay taallo wa kaana abuuha aabbaheedna wuxuu ahaa wahab sayida bani zuhra ree bani zuhra boqorkoodu ah ree bani zuhra nasaban xagga nasabka iyo wa sharafan xagga sharaf fatamad waxaa dhammaystirantay alkhidbatu doonitaankii uu doonay cabdulmualib wiilkiisa cabdullaahi gabadhaa u doonay iyo wa zawaaju meherkii la meheriyey gabadhaas halkaas ku taab noqday wa banaa bihaa cabdullaahi bimaka makuu ku aroostay caadada carbeed waxay ahaan jirtay gabadha markii la meeriyo reerka iyadu ay qoyska ay ka dhalatay baa saddex habeen saddex habeen ninkuu la joogi jiray kabacdi qoyska ninku gabadha waa kala soo wareegi jiray saasaa caada iyo curf iyo dhaqan u ahaan jirtay carabta saddex habeen markay aabbaheed gurigiisa joogtay kabacdi buu la soo wareegay cabdullaahi guriga aabbihii ayuu la yimid waxaa waati waxa weeye halkaasuu waati laba bilood waatay ayuu halkaas aroos ku ahaa laba bilood kabacdi buu ka ambabaxay kabacdi dib u ismaysan arag wa banaa bihaa cabdullaahi bimaka faxamalad waxay uuraysatay birasuulillahi sal alay wasalam nebi muxamed goobtii wa bacda fatratin muddo haddii la joogay bacdige arsalahu waxaa diray cabdulmualib wiilkiisu ila lmadiinati madiine u diray awishaan fii tijaarati dhaqanka carbeed ee quraysheed waxay ahayd linkan oday oo ganacsi ahi wiilkiisii gabar buu siiyey waa nin markaa hadda mas-uuliyad iyo xil u fuuray wuxuu damcay in marka wiilkiisa xirfad u yeelo oo u shaqaysto oo reerkiisa noloshiisa u dabero markaasaa awrta ganacsiga ah ee dalalka dariska aadaysa ayuu wiilkiisii ku daray si usoo shaqaysto oo reerkiisa ugu soo xamaalo fatuwufiya fii tijaaratin aw shaam fii tijaaratin fatuwufiya waxaa lagu oobsaday bilmadiinati madiina ayuu ku waatay dhintay cabdullaahi raajican asagoo ka soo noqday min ashaami shaam ka soo noqday wadufina waxaa lagu aasay fii daari annaabiqa dubyaani ninkii la odhan jiray gurigiisa ayaa lagu aasay waxaana gurigaa gaar ahaan loogu aasay cabdulmualib ra'atiyi weeye marka wiil waata ay abti u yihiin wiilkii uu dhalay reawowga u ahaayeen waata isagoo xanuunsan baa la keenay gurigooda ayaa lagu marlin jiray halkaasu marka kabacdi uu ku dhintay halkaasana lagu aasay wadalika xilligaasina qabla wilaadati sala allahu alayh wasalam nabiga intuusan dhalan calalasax bay culummada odhanaysa nabiga aabbihii isagoo waata wiil yara oo dhowr bilood jira ayuu dhintay qowlkaa waa laga xog badayay nabiga iyo aabbihii ismay arag isagoo caloosha ku jira ayuu aabbihii dhintay almawlid dhalashadii nabiga sal alay wasalam wulida rasuul lahi sal alay wasalam nabiga waxaa lagu dhalay bishicbi bani hashim fii maka gurigii nebi maxamed sal alay slam ku dhashay al'aan hadda waa maktabad astaamaha taariikhiga ah oo wada calaamadsan yihiin masaajidka makaad korkiisa banaankiisa barxaddiisa maktabad ku taalla gurigii booskii nabigu sal alay slam uu ku dhashay halkaasaa waat waxa hadda ku calaamadsan yahay bishicbi bani hashim buu ku dhashay fii maka sabiixata yowmi litniin maalintu uu dhashayna maalin bay ahayd subax itniinaad buu dhashay nabi sal alay wasalam ataasic bishuna sagaal bay ahayd rabiic ilawal wa yuqaalu waxaa leehay athani cashar labiyo toban bay ahayd min shahr rabiic ilawal ilaa afar qowl baa jira sanadkuu nabigu dhashay sal alay slam khilaaf baa ka jira bishuu dhashayna khilaaf baa ka jira laakiin maalintuu dhasho khilaaf kama jiro sanadkii waa la isku hayaa oo culimmadu waxay leeyihiin caamal fiil bay ahayd culamada qaybna waa ka horreysay oo ka dambaysa waa jiray laakiin qowlka raajixa sanadkii amxaaradu ay soo weerartay maka isla sanadkaasuu nabi maxamed dhashay sal alla alayh wasalam haddii waata lagu weydiiyo bisha nabigu u dhashay sal alla alayh wasalam bisha ilaa afar qowl baa ku jira bishuu dhashay nabi maxamed sal alla alay wasalam wax yar haddaan toos ku ifinno culimmada qabta dhalashada nabiga sal alla alay wasalam in xaflad loo dhigayo bal indheheennu si fiican ha u fiiriyeen kutubaha taariikhda nebi maxamed sal l siradiisa ka warramaya ha soo fiiriyeen meeshay kaga taallo xafladdu nebi maxamed dhigay sal alla alay wasalam saxaabadiisu inay dhigeen arrintaasi waa arrin nebi maxamed sal la alay wasalam uusan shaqo ku lahay nebi maxamed ma sabaynin haddayse jiri lahayday cibaado tahay oo ummadda loo diray nabigaa sal alla alay wasalam baa caddayn lahaa cibaado aan wakti lahayn ma jirto cibaadada waktigeeda waa la caddayn lahaa xafladda waxa lagu dhigayo iyo waxa la akhriyayana waa la sheegi lahaa ilahay qur-aankiisu ma sheegin sunada nebi maxamed sal la alay wasalam ma sheegin ninkii hayaa tafsiirka culimmada ku fasirta aayaad ixtifaalkaas ama axaadiida nabi sal la alay wasalam fahamka noocaasay u fahmeen iyo tafsiirka fasiraadda aayaadka ay axaadiidtaa ku fasireen waa khaldan yahay maxaa dhacay nebi maxamed kuma fasirin saxaabadiisuna kumay fasirin haddii la yidhaha nin walba dooqiisa diinta hau fasiro waxay noqonaysaa sida shiicada ku fasiray oo kale faqatiluu a'imat alkufri waxaa laga wadaa cumar iyo waata abi bakr iyo cuhmaan fadba waata suurat lbaqara baqarada la yidhi hala gowraco waxaa laga wadaa caaisha diinta marka tafsiirkeeda waxaa looga dambaynayaa waata waxaa weeye nebi maxamed sal allahu alayh wasalam iyo saxaabadii la noolay iyo a'immadii culummada diinta islaamka looga dambeeyey uu ka mid yahay imaamu shaafici uu ka mid yahay axmed ibnu xambal afarta madhabood iyo keyrkood iyo culimadii salaf mana lahayo arrintaas aan ku celiyo wlida wulida rasul lah sal alay waslam nabiga waa dhalay bishicbi bani hashim fii maka sabixata yowm litniin ataasic bishu iyadoo sagaala wayuqaal athani cashar bisha oo labiyo tobana min shahri rabiici lawal caamal fiil sanadkii maroodiga wataariikhu lwal taariikhda hore ayaa asax u xoog badan bishu inay sagaal ahayd iyo inay labiyo toban ahayd bisha waxaa xoog badan inay sagaal ahayd inay bishu labiyo toban ahayd hal sheekh baa sheegay culimada islaamka kutubo badan baa kabacdi laakiin ka soo guuriyey ibnu isxaaq baa leehay kitaabkiisa wax culamo ah oo la yaqaanana ma sheegin bilaa sanad buu ku wari wathani ashar inay labiyo toban ahaydna waa mashhuur wa huwa yuwaafiq wuxuuna waafaqsanya maalintuu nabigu dhashay alyawma athani walcishriin maalinta labaatan iyo laba min shahri abriil bisha abriil waata taariikhda miilaadiga ah shan boqol toddobaatan iyo kowdii miilaadiga waxaa laga joogay dhalashadii nabi ciise xilliguu nebi maxamed dhashay sal alla alay wasalam shan boqol toddobaatan iyo kow wa kaanad waxay ahayd qaabilatu nabiga islaantii ka umulisay hooyadii yaa ka umuliyey kutubo badan ba waxay qorayaan nabi waat waxaa weeyaan nabi ciise hooyadii maryamo binti cimraan iyo islaantii fircoon la odhan jiray waat waxaa weeye islaantii fircoon islaamahaasaa ka umuliyey wax sal iyo raad ay leeyihiin ma jiraan wa kaanad waxay ahayd qaabilatu islaanta ka umulisay nebi maxamed sal alay slm hooyadii ay daayatu daayana waa la yidhaha qaabilana waa la yidhaha ashifa waxaa la odhan jiray magaceeda shifa binti camr ummi cabdiraxmaan bin coof cabdiraxmaan bin coof saxaabiga la yidhaha hooyadii bay ahayd radia allahu canhu walamaa waladatu meesha ay waat waxaa weye saldhiga ay u noqon doono inay tahay qodobka labaad nebi maxamed sal la alay slam maalintii habeenkii la dheelmay waxaa la geeyey bayt ulquds waa maal waa maxalkii ambiyadii hore saldhigoodii iyo dagaankoodii midka labaad nebi ibraahim alayhi salaam markuu hijrooday wuxuu hijrooday ilaa ila sham nebi ciise aakhiru zamanka wuxuu kusoo degi doonaa isagoo ayidaya dhinac taagan ummadda muxamadiyada ah bayt ulquds ardulmaxshar weeye ummadda markii waat waxaa weeye qiyaamadu dhacdo meesha ummadda la isugu keeni doono xigmadaha marka tirada badan ayaa iftiinka shaam daaraheeda gaaray ayay waata iftiiminayaan wa arsalat waxay u cidirtay hooyadii markay dhashay ilaa jaddihi magaalada weliba khaas ahaan iftiinku gaaray cilmadu waxayna busraada lidhi busraad waxay u jirtaa dimashik boqol labaatan iyo afar kilomitr bay dimashq u jirtaa caasimada waat waxaa saudi wa arsalad ilaa jaddihi awowgii waxay u cidirtay cabdulmualib tubashiru iyadoo u bishaaraynaysa biwilaadati dhalmadiisa inay wiilkaas waata ay dhashay awowgii wiilkiisa dhibashadii geeridiisa dhaawac bay ku reebtay markaase waxay u cidirtay waata wiilka awowgii inay wiil waata waatay u dhashay fajaa cabdulmualib baa yimi mustabshiran isagoo bishaaraysanaya masruuran faraxsan waxamalahu wiilkii buu qaaday ee nebi moxamed baa laga wada sal alla alayh wasalam faadkhala wuxuu geliyey alkacbata kacbaduu la galay wa shakara allaha ilah buu uga mahadnaqay wa dacaahu ilaahay buu baryey wa samaahu wuxuu bixiyey muxamadan muxamed buu bixiyey carabta inta nin oo muxamed xilligaas magacaas lahaydna culamadu waxay sheegaan dhowr nin rajaan yuxmed isagoo ka rajo qaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu wiilkan ka dhigo wiil la mahadiyo sidiibuuna waatay u noqday wiil amahadi wa caaqa canhu waana ka wanqalay xooluu ka qalay wa khatanahu waa guday yowma saabici maalintii u dhashay maalintii toddobada ku ahayd wa adcama annaasa dadkiina cuntuu siiyey kamaa kaana alcarabu yafcaluun say carabtu yeeli jireen dhaqan waxay ahayd ilmahooda inay xilligaa ku gudaan welimana ay sameeyaan waat waxaa weeye saasaa dhaqan u ahayd wa kaanad waxay ahayd xaalinatu islaantii xanaanayn jirtay ummu ayman ummu ayman baa xanaanaynaysa baraka alxabashiyana waa la odhan jiray baraka magaceeda alxabashiya kunyadeena umu ayman baa la odhan jiray mawlaatu waalidi cabdullah aabihii cabdullaahi bay addoon u ahayd waqad baqiyat islaantaasi way joogtay oo waat way cimriday xataa aslamad ilaa waqtigii nabi sal alay slam ay ka islaamtay waxayna nabigu u guuriyey ninkii la odhan jiray zayd ibnu xaarisa usaamo hooyadii wey wahaajarad way hijrootay watuufiyad waa la awsaday bacda nabiy sal alay wasalam waa islaantii markuu nabigu dhintay waat waxaa weeye iyadoo ooyi loo yimid maxaad la ooyeysaa soo inay geeridu xag tahay ma ogin maye waxaan waat waxaa la ooyayaa waxyi oo samada ka go-ay waan ogahay geeridu inay xag tahay bihamsati ashhurin shan bilood bacdigeed nabiga geeridiis waxay ka geeri dambaysay shan bilood oo bisittati ashhurin lix bilood aridac islaamihii nabiga sal alay wasalam nuujiyey wa awalu man ardacatu islaantii u horraysa oo nabiga nuujisay sal alay wasalam bacda ummii hooyadii dabadeed huwayba islaantii la odhan jira wey mawlaatu abilahab bay abilahab islaan uu xoreeye bay ahayd bilabanin caano bilabani ibnihaa lahaa wiil iyadu ay dhashay oo yuqaalu magaciisa la odhan jiray lahu masruux wiil masruux la yidhaah oo iyadu ay dhashay ayay xilligaas nuujinaysay markay nuujisay nabiga sal alay wasalam islaantaasi inay soo islaamtay daliil cad looma hayo laakiin waktigii nabi sal alay slam nabinimadiisii wuu isa soo gaareen welibana waxaa ku qoran fi saxiix bukhaari islaantaasi inay maka joogtay isagoo nabigu madiine joogay inuu xiriirin jiray oo halkaa ka xiriirin jiray ilan hooyadii bay noqotay wa kaanad waxay ahayd qad ardacat kii nuujisay qablahu nabiga hortii xamza bin cabdilmualib oo nabiga adeerkii ah wa bacdahu nabiga dabadiina waxay nuujisay islaantaasi abaa salama bin cabdilasad almaqzuuni abaa salama bin cabdilasad waxaa dhashay nabiga eedadii bara bin barata bintu cabdilmualib baa dhashay gabadhaas manaa ninkaas la yidhaah abu salama bin cabdilasad almaqzuuni abu salama iyo umu salama waa taqaanaa ninka la yidhaha bani makhzuum waa qabiilka quraysh ugu tiro badan baa nin oo nabiga sal alla alيh wasalam waxay isaga soo dhacayaan mura bani makhzuum iyo mura waatee nabiga sal alla alay waslam abtirkiisa waxay isaga soo dhacayaan mura soo tiri marka nabiga abtirkiisa mura wuxuu noqonayaa awowga toddobaad awowga toddobaad bay isugu imaanaya fahum ayagu abu salama ninka la yidhaah iyo xamza ikhwatu walaaladii weeye sala allahu alay sl nabiga walaaladii min aradaaca naas bay wada nuugeen waqad actaqa waa xoreeyey abu lahab ninka la yidhaha amata addoontiisa haadihii tan ahayd faraxan biwilaadati rasuuli lah sal alay wasalam isagoo ku faraxsan ilaa xilligaa nabinimadiisu ma soo daahirin dhalashada walaalkiis dhallinyaru ahaa aabihii markuu dhin shan iyo labaatan jir buu ahaa cabdullah wiilkii walaalkiisa ahaa ee taariikhda lahaa wiilka uu ka tegey markii la yidhi waata islaantiisii wiil bay dhashay farxadduu ku farxay ayuu waata waxa weye addoontiisa u xoreeyey walaakinahu saara wuxuu noqday min aladi acdaa'ihi acdaadiisa kuwa ugu ad adag xiinamaa qaama bidacwati ila alislaam markuu isu taagay nabigu sal alay waslam inuu ilahay diintiisa fidiyey wiilashii laakiin abulahab uu dhalay qayb ka mid aduu ka soo islaamay ilaa laba wiil uu dhalaybaa saxaabada nabiga sal alay waslam ka mid ahaa laakiin nasiib daro asaga iyo islaamtiisii iyo wiilashiisii qayb ka mid a waxay ku dhinteen gaalnimo fii bani sacd islaamaha nabiga jaqsiyey nuujiyey ee reer bani sacd kaana waxaa ahaa min caadati alcarab carab caadadeeda iyo dhaqankeeda waxa ahaa an yaltamisuu inay raadiyaan ay doonaan almaraadica islaamo aan waatay ciyaalka islaamihii dhalay ahayn oo jaqsiye limawaaliidihim ilmahay dhaleen filbawaadii baadiga dhex dhulka reer baadiyaha islaamaha la raadin jira dhaqaala la siiyo oo ilmaha waatay soo nuujiya waat waxa weye baadiyaha geeya maxay ka rabaan marka baadiyaha islaamaha waat waxa weeye jooga maxaa laga rabaa caanahooda kuwa reer magaalka maxay kaga duwan yihin ibcaadan lahum ka fogayn ilmaha laga fogaynayo can amraadi alxawaadiri reer magaalka jirooyinkiisa jirooyin waxaa ku dhaca reer magaalka aan reer baadiyaha ku dhicin oo islaamaha reer baadiyihii way ka caano wanaagsan yihiin islaamaha reer magaalka ee cuntada magaalada cunaa saa darteed ayay waxay raadin jireen islaan reer baadiye ah oo ilmaha waata baadiyaha ugu soo jaqsiisa xataa tashtadda ilaa ay adkaato acsaabuhum ilmaha xididadooda iyo jirkooda waliyutqinuu waxaa kaloo waata saa u yeeli jireen inay ilmuhu soo sugaan allisaan alcarabi afka carabiga ile reer baadiyuhu ku haraa reer magaalku hadalladiisu waata xadaaradda ayaa beddelaysa erayo kale bay waatay ajnabi ah baa dhici kara inay isticmaalaan marka waxaa kaloo waatay saas uga faa'iidaysan jireen inay ilmuhu intay soo bartaan allisaan alcarabi fii mahdihim intay yaryar yihiine dhabta hooyadood ay ku jiraan waata waxa weye ay naaska jaqayaan afka ugu horreeya ay bartaan inuu noqdo afka saxda ah waqadara allaahu ilaahay wuxuu qadaray an ja'ad inay timid niswatu min bani sacd binu bakr binu hawaasin qabiilka la yidhaaho sacd binu bakr alxaliima sacdiya islaamta la yidhaah qabiilkay ka dhalatay baa waxaa la yidhaahaa sacad binu bakr binu hawaasin bal hawaasin markii la abtiriyo nabiga sal alay slam abtirkiisa awowga sideed iyo tobnaad ba isugu imaanaya hawaasin halkaas kusoo dhacaya mudar binu nazaar nabigu waa ilyaas binu mudar ayagana waxay waatay noqonayaan qays caylaan baa la yidhaha qays caylaan qabiilka la yidhaah carab xijaaz degan qabiilka u tira badan wey maa laa yuxsaa min alqabaa'il maa laa yuxsii min alqabaa'il ila allah rabbi mooye wuxuunsan tiro koobi karin oo qabiila waatay waatay qays caylaan uu dhalay qabaa'ilkaas lafaha u waaweyn waxaa ka mid ah hawaasin nimanka la yidhaha hawaasin waxay ahaayeen dagaalkii xunayn yowma xunayn dagaalku waatay nimankii nabigu sal alay slam uu la galay yowma xunayn qabiilkaasi intii maka nabigu qabtay sal alay slam kabacdi buu dagaalkaasi dhacay ilaa afartan kun oo nin baa ka soo ciidmay ciidankoodu nabigan sal alay slam ciidamadiisuna labaiyo toban kun bay ahayd waa kuwii markii hore ciidamada muslimiinta jebiyey gadaal laakiin ciidankii waata waxa weye hawaasin waa la jebiyey ciidankoodin dhowr meelood buu u kala cararay ninkii ciidamada watayna waxaa la odhan jiray cawf binu malik binu nasr annasri cawf binu malik annasri baa la odhan jiray markii dambe nabi sal ala wuxuu galay qabayl kaloo reer taqiif la yidhaahbu qalcad waatee goob dagaal ah buu la galay ciidankiisii baaqigiisii oo isahay diyaarsadeen hal sano ay ku dagaalami karaan qalcaddaa waa laga saari waayey ciidamada muslimiintana muddo badan bay dul fadhiyeen kabacdi waa laga tegey nabi sal aleyh wasalam fartiin buu u diray wuxuu yidhi haddaad soo islaamto waxaad xoola lahayd iyo waxaad dhan lahayd waa ku siinaya dib buu ka soo islaamay ninkii qalcaddii ku jireen dib isagaa u qabtay intuu waatee weerar ku qaaday marka nimankaas la yidhaaho sacad binu bakr binu hawaasin ayay islaantaasi ka dhalatay wa wlaad xaari xaari awlaadiisu binu cabdilcuza ikhwatu nabiga walaaladii wey islaantaasi ilmahay dhashay nabiga waa la walaal min aradaacati naas bay la nuugeen ilmuhuna intee waat intee bay ahaayeen hum iyagu cabdullaahi iyo wa unaysa iyo wa judaan waa wiil iyo laba gabdhood nabiga sal alيه wasalam ilmaha xalima sacdiya ay dhashay waxay ahaayeen wiil iyo laba gabdhood wahiya shiima islaantaa shiimaa la odhan jiray luqiba islaanta waxaa lagu naanaysaa waa laqaban weeye islaantaas waa magac ee naanaysay lahayd oo galaba ka qaalib noqda calaa ismiha magaceeda wa kaanad waxayna ahayd taxdunu rasul lah sal lay sl nabiga way xallaanan jirta o dhaqaalayn jirta gabadha la yidhaaho ashiima ama judaama la yidhaaho inay soo islaantay bay culimmadu u badinayaan laakiin islaantii nabiga jaqsiisay alxalima sacdiya daliil cad looma hayo inay soo islaantay laakiin gabadha la yidhaaha ashiima ama judaama la yidhaaho wafdigii ree hawaazin markuu waatay nabiga sal alay wasalam u yimid maxaabiistoodii ilaa geel waxaa laga qabtay yoma xunayn ilaa labaatan waxaa laga qabtay ilaa dhowr ilaa shan iyo labaatan kun oo geel ah iyo lix kun oo maxaabiis ah wafdigii ree hawaazin ee nabiga u yimid ergada ahaa in dadkooda iyo dunyadooda loo sii daayo bay gabadhaasi soo raacday nabiga waaguu yaraa xanaanayn jirtay ayagoo u abaal sheeganaya nabiga sal alay wasalam inay waalid u yihiin gabadhaasi marka ya miyaan ka bood ha sax waqadara allahu ilaahay wuxuu qadaray an jaa binimati niswatu min bani sacd binu bakr binu hawaasin yadlubna iyagoo dalbaya arudacaa islaama jaqsiya facurida nabiyu sal alay wasalam nabigaa loo bandhigay calayhina kullihina dhammaantood faabayna way diideen an yurdicnahu inay jaqsiyaan liajli yutmihi agoonnimadiisa darteed dumarku waxay rabaan nin ay abaal waata u gala oo kolkay ilmaha usoo jaqsiyaan waxoogaa u laaba oo dhaqaalo doon wey marka wiil agoonoon aabbaba lahayn awowgii waxbana tari maaye way diideen walam tajid maysan helin ixda niswa waya xalima binti abi du'ayb wey maysan helin radiican ilma ay jaqsiiso fa akhadatu way qaaday wiilkii waxudiyad bihi waa la dheefiyey xadwatan dheef ikhtabada laha alaakharuuna dumarkii kale ay kanteen wa isma abi du'ayb abi du'ayb magiciisa waalidii xaliima cabdullahi binu xaarif baa la odhan jiray wa ismu zawjihana alxaarif bin cabdilcuza baa la odhan jiray abu kabshe ninkii la odhan jiray wey islaanta ninka qalay dadkan caayayo carabtu markay caaya nabiga inay abi kabshay odhan jireen abi kabshe marka maxay ka wadaan islaanta ninkii qabay naanay magaciisa maxaa la odhan jiray alxaarif ibnu cabdilcuza magaciisana alxaarif baaniso kunyadiisana abu kabsha abu kabsha la odhan jiray waa safra waxoogaa raal la raalli ahaa barakaad fi zamani radaaca waqad darat way darartay albarakaatu calaa ahli hada albeyt qoyskaasi markay nabiga qaadeen sal alla alay wasalam barakaad iyo khayr badan bay ka heleen muddata wujuudihi baynahum muddaduu nabigu dhex joogay wa mima ruwiya min hadi lbarakaat barakooyinka iyo khayrka laga helay waxaa ka mid ah ana xaliimata xaliimo lama jaad markay u timid ilaa makata maka horta waxaynu ka boodnay qisadii wafdigaas markuu nabigu u yimi sal alay wasalam gabadhaasa la socotaan ayagoo ku beer dabacsanaya nabiga sal alay wasalam in waata waxa weeye uu ka erga qaato oo maxaabiista iyo dadka u sii daayo markaasaa waxay tihi gabadhaasi walaalkaaba walaashaabaan ahay nabiga sal alay wasalam waxayna tustay astaamo markuu nabigu yaraa ay iyadu xambaari jirtay qaadi jirtay meelo uu ka qaniinay jirkeeda ka mid markaasuu nabigu sal alay wasalam soo dhaweeyey waate waxa weeye gu'iisii ayuu u goglay walaashii soo dhaweeyey wa mima ruwiya min hadi barakaat waxaa ka mid a ana xaliima lamaa jaaad markay timid ilaa makata maka markay u timid kaanad waxay da alyaamu ayaama jadbin bay waqaxbi xilli abaaro lagu jiray wa kaanad macahaa waxay sideetay islaantu markay waatay maka timid ataan dameer kaanad ahayd ataan macanaa dameer kaanad ahayd abdaa daabatin daabad ta u socod liidata fi ragbi safarka mashan xagga socodka waxay wadatay dameer caato la joogsatay iyo tabardarri oo abaaruhu waxay cunta markay weyda socon la tabardarida darteedi walhuzaali caatanimada wa kaanad waxaa ahayd macaha maceeda naaqatun halbay wateen laa taduru aan dararin biqadratin min labanin waata galaas caana aan lahayn wa kaana lahaa waladun sagiirun wiil yar bay islaantu wadatay yabkii ooyaya wa yasraku qaylinaya dhuula leyli habeenka dheerkiisa liajli juuci gaajo darteed ilmaheediibaaba ku qabayba halbay wateen hashaasin caana male islaantuna caana waate male laa yanaamu ilmaheedi ma seexan jirin walaa yatruku kama tegi jirin abawahi labadiisa waalid yanaamaana inay seexdaan falamaa jaaad markay timid xalimatu binabiy sal alla alay wasalam nabiga markay la timid ilaa raxlihaa gurigeedii oo wadacdu ay dejisay fii xijrihaa dhabteeda aqbala calayhi nabigu wuxuu qaabilay fadyaahaa naasaheeda bimaa shaa wuxuu waatay doono oo min labani caana islaanta way darartayba islaantii ilmaheedii ku qabay ee caana ka waayey markuu nabigu sal la alayh wasalam islaantii naaskeeda afka geliyeyba islaantii caanay sii daysay fashariba nabigu waa cabay caani islaantii xataa rawiya ilaa uu dhargey cokanaaday wa shariba maca waxaa la cabay ibnuha sagiiru wiilkeedii yaraa wiilkeeda magaciisa waana hadda soo sheegayna cabdlah cabdullahi bn xaari wa shariba macahu ibnuha sagiir xataa rawiya isaguna intuu dhargey uma naamaha way seexdeen wa qaama zawjuha ninkeedii wuxuu isu taagay ila naaqati hashi fawajadahaa wuxuu helay xaafilan iyadoo candho weyn bilabani caano hashii caatada ahaydna waaba candhawaat waxa wey candhayba la kicilaada faxalaba minha wuu lisay mantahayaa waxay gebagabadii noqotay bishurbii inay cabbaan rayan cokanaan iyo sharican dherag uma baataa way seexdeen labadii wiil bikhayri leylatin habeenkii u khayr badnaa walamaa kharajaa markay baxeen raajicayni iyagu u laabanaya ilaa baadiyati bani sacd waati baadiyihii bani sacd markii ay damceen inay u laabtaan rakibad way fuushay xaliimatu tilkal ataana dameertii bay fuushay wa xamalad way xambaartay macaha nabiy sal lay sl nabiga fa asracat tilataanu dameertii xaatada la istaagtay orod bayba isdhigtayba xataa qadacad ilaa ay goysay biragbi safrihi walam yastadic muusan awoodin luxuuqahaa haleelkeeda shay un oo min alxumuri dameerihii kale dameerihii kale kolkii hore waati waxa weeye ay ka gaabisay hadda wax gaaraba waa la waay walamaa qadimaa markay galeen fii diyaarihim hadagaankoodii diyaari bani sacd wa kaana wuxuu ajdaba ardillahi dhulka ilaahay dhulka u abaarsan kaanad waxay hanamuhumaa arigoodu taruuxu tii soo dheelmata calayhimaa korkooda shibaacan iyagu dherigsan mumtali'ata alxawaadiri khawaasiri keliyahooduna ay buuxaan bilcalaf calafka iyo waatay cuntada ay soo daaqeen dadka kale reebaadi waxay odhan jireen war qoyskani meeshuu arigooda soo waatay waxa weye u foofiyo ee u soo waatay waxay soo daaqaan xoolaha loo foofiyo wa mumtali'ata duruuc iyagoo candhadooduna ay ka buuxda bilabani caana fa kaanaa waxay ahayn yaxlibaani kuwii maala wa yashribaani cabba wamaa yaxlibu iyaduusan maalin insaanu qadrata labani xilli caanaba ma jiri abaaraa dadkii baaba'ashay xoolo waatay caana dhiiqaba ma jirinba falam yazaalaa kamaysan zuulin yacrifaani inay yaqaanaan min allahi ilaahay xaggiisa aziyaadata waalkhayr nabiga khayr iyo baraka laga helay xata iktamalad ilaa ay dhammaystirantay muddatu radaacati muddadii nabiga sal alay slam nugmada ay u hayeen wa madad ay tagtay sanataani laba sano fafadamat way gurisay xalimatu xalimo xilligii baa la gaaray waqad ishtadda isagoo nabigu adkaaday wa qawiya uu xoogaysay fii hadi lfatra wallahu aclam